بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبطة عشلة الدينة الحسيني هل كان وحنو إذن كسو قدرنا كتاب كان عنوان كيسوها قدر الندى وحنا سوى شيدنا إياه الشيخ محمد خاشع كتاب كان يوحى وكوبنان دونا لبس فيديو عن بكتيريا مصادة أصل كأنا وحى إسكالة تسجيلات الحسين الإسلامية إذن أكم متصرف فكرته إذن الآن طنينه وسيدي كوباد وبالله توفيق بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu halkan ku arkaynaa kitaabkii la odhan jiray qadru nada wa ballu sada cibaaradaa macnaheyga qadriga waa la yaqaanaa waa dhibcidhibica naduhuna waa qoyaanka ama naxariista ballu sada balligu waa qoynta asadaana waa xaraarada iyo oonka iyo kulaylka jira ayaa la yidhahdaa asada ballu sada almuhim markii aynu isugayno wuxuu noqonayaa qofka oomankii halkii uu ku wambaxayey ama qofka daalan ee haraadsan halkii haraadka uu kaga nasanayey ayay noqonaysaa daalka iyo haraadkaa la tilmaamayaana waxa weeyaan jahligii qofka hayey ee aqoontiisa xagga carabiga ka hayey weeyaan kitaabkan ayuu kawanbaxaya ninka qoray waxaa la yidhaha kitaabka abi maxamed kitaabka ninka qoray waxaa la yidhaahdaa magaciisa cabdilaahi baa la yidhaahdaa abi maxamedna waa lagu kunyadiisa ayay noqonaysaa jamaaludiinna laqabkiisa ayuu noqonaya waktiga uu geeriyooday toddoba boqol iyo koob iyo lixdankii hijiradu markii maraysiibuu ahaa nin masriya ayuu ahaa ibnu khalduun markuu ka hadlayey ninkan wuxuu yihi maa zilnaa wanaxnu bilmaqrib maa zilnaa wanaxnu bilmaqrib nasmac anahu dahara bimasr caalimu bilcarabiya yuqaalu lahu bnu hishaam anxa min sibaweyhi ibnu khalduun baa odhanaya wuxuu yihi ibnu khalduun anagoo maqrib joogna ayaanu soo gaadhay ama aanu maqalay masr inuu ka soo baxay nin caalim ah oo carabiga aqoon badan u leh ninkaasi wuxuu ka aqoon badan yahay ninkii siba weyhi la odhan jiray ee naxwahaba la odhan karo waa imaamkeygii waayo siba weyhi inan yaroo dhalinyarnimo ku dhashay ku dhintay buu ahaa saddex iyo soddon jir meelahaas ayuu ku dhintay ibnu hishaamna nin weynoo wuxuu ahaa aqoon badan runtii alla uu makamiyey subxaanahu wa tacaala ninka abi maxamed la yidhaha kunyadiisa jamaaludiinna laqabkiisa la yidhaha cabdullaahi ibnu cabdullaahi ibnu yuusuf la yidhaahdo waa ninka kitaabkan qoray waa ninkii aynu xalay ku tilmaamaynay inuu kitaabka qur'aanka aayad aayad u sharxay isagoon kitaab ka qorin isagoon kitaab ka qorin ayuu kitaabka qur'aanka aayad aayad u sharxay kitaabka carabiga dhexdeedunbuuna ku sharxay sidaa darteed rag badan baa qaba aayaadka sida uu u qabtay marka la eego isagu uu carabiga isagoo joogo uu uga hadlay inayna xataa kitaab badan oo tafaasiiray uga hadlin aad buu u kala dhigdhigay ninkani waxaa taxqiiq yar saartay ninka la yidhaahdo maxamed muxiyidiin cabdulxamiid ayaa taxqiiqa yare hoosana leh sharaxa iyo matnigana sheekhan ibnu hishaam ah ayaa wada leh ninkani nin aad u aqoon badan buu ahaa muxaada wuu khilaafi jiray wuuna qabsan jiray waa ninkii koobaad ee maxamed ibnu maalik qabsaday alfiyadiisa ku qabsaday ee yihi min xaysu tartiib buu ku khaldamay xagga tartiib ahaan marka la eego khalad buu galay buu yihi maxamed ibnu maalik baabab la kala horraysiin lahaa buu kala dambaysiiyey buu yidhi waa ninkii koobaad xataa nin labeeyo lama helin kitaabka awdaxulmasaaliga la yidhaha buu ku qabsaday maxamed ibnu maalik ninkani nin aad u aqoon badan buu ahaa naxwiyiintana ereyo badan buu ku qabsadaa waxaa kamida koob iyo labaatan kelmadood ay nuxaadu ku khaldameen ayaan idiin bayaaminayaa buu yidhaah markaasuu meelaha uun ku warramaya khaladaadka naxwiyiintu ay galeen ee xataa kitaabta ku qoran ee khaladka a laakin ninkani nin aad iyo aad u aqoon badan weeyaan kitaabtiisa waxaa kamida qadrigan kitaabtiisa waxaa kamida kitaabka kale shuduuru dahabka la yidhaah waxaa kamida awdaxulmasaaliga kitaab aad u tiro badan buu qoray almuhim isku soo wadageeyo ninkan cibaaradiisu way yar adag tahay adayg baa ku jira cibaaradiisa marka la eego cibaarada kutubta kale adayg nooc ma adayg baa ku jira waxay ka dhigan tahay ninka kitaabkan dhiganaya kitaabkan keliya ma dhiganaye ninkani kitaabka uu qoray oo dhan buu dhiganaya waayo haddaad qof hadalkii iyo nooca uu hadlo aad fahamto kitaabtiisa kale noocuu kaga warramo o dhanna waad garanaysaa kolkaa ninkan cibaarooyinkiisu waa wada mutashaabih kitaab kastuu bilaabo cibaarooyinkiisu aad bay iskugu egyihiin haddaad kitaabka midab garatid kitaabta kale waa taqaanaa ee isagu uu qoray bimacnaa macallin u baahan maysid ku bara ama haddii adan ninkan cibaarooyinkiisu ay kugu cusbo ay kugu cusub yihiin oodan garanaynin waxay ka dhigan tahay dee hadalkiisi iyo qaabkuu hadlayay nidaamkiisi o dhan baa kaa khaldamaya qadrigu waa kitaab qaliila aad waa latiifulxajmi weeyaan iminka waa sharax iyo taxqiiq wada socdo kani iyo matni haddii matniga aynu eegno matnigu dee waxa weeyaan kuwan yar yar kan kan wax yar buu ka wen yahay matni ahaan markaynu eegno kan in yar buu ka wen yahay qadru nada magaca uu u doortayna waa la ragtaa qadru nada ibnu hishaam intii aynu kaga bixi lahayn intaa wey bal hadda aan eeg قال الشيخ شيخي وحيد الإمام إمام كاها شيخي إمام كاها وحيد شيخ وحين نريد وحال لقاها صح له استعمالا قفك قبوبي يدأدأ أيا شيخ ليلة هذا شيخ إلى كوبي وطمان سيادنا والله جمعية أو جمع تفسير فيه إلى كوبي وطمان طريق بكي ماذا شيوخ والدة يا أشياخ والدة يا مشيخ والدة وحبضن بالقوك هنا يا جمع غيثة جمع تفسير كاها sheekh waa ninka gaboobay waxaana tilmaamayaa ninkii odhan jiray zacamatnii shaykhan walastu bishaykin inama shaykhu man yadibu daliiba zacamatnii waxay sheegatay shaykhan inaan gaboobay walastu bishaykin mana ihi nin gaboobay inama shaykhu ninka sheekha la yidhaha man yadibu dabiiban waa ninka tukubo buu leeyahay saddexda ulood saddexda lugood ku socda labadii lugood iyo usha ninku markuu qaato ayuu sheekh noqonayaa buu yidhi ninkaasi wuxuu fasiray waxa sheekh loo yaqaan kolkaa wuxuu yidhi waa ninkaa da-da ah unba sheekh man yadibu dabiiban ninka tukubo buu kuleeyahay ee soo gota ee dhabarku soo qaansoobo ninkaa ayaa sheekh la yidhahdaa buu yidhi ninkaasi aniguna kaama ihi buu leeyahay inkastoo beytka laftarkiisa aad garanaysid siyaaqa iyo nidaamka uu socda inuu ninkaasi sheekh ahaa sheekhnimadanu diidayaaba calaamad ku tusinaysaa inuu sheekh yahay waxaadan ahayn haddii lagugu tilmaamo aad bu diidi maysa haddaad aragtid laakiin ninka gubta wuxuun baa ka soo maray ama wuu yahay ama waxba ka soo maray ta labaad waxaad ku garan kartaa dee gabadh buu la hadlayaayo wuu isdhisayaa zacamatnii shaykhan buu leeyahay ta saddexaad waxaad arkaysaa markii sheekhnimada uu diidayey fasirka uu ka bixiyey ma odhan sheekhu waa ninka ciraystay iyo waa ninka afartan jiro iyo waa ninka konton jiro iyo waxaa ma odhan waa ninka saddex lugood la yeeshay buu leeyahay man yadibu dabiiban kolkaa wuxuu tilmaamayaa nin cirali inuuna sheekh ba ahayn waadi mooduuna sheekh miihi buu leeyahay gabadhay almuhim sheekh marka la sheegayo waa qofka gaboobay baa la odhan karaa ee da-da ah istilaax ahaan ninka aqoonta leh ee macrifada yeesha ninka ayaa sheekh la odhan karaa ninku hadduu macrifada yeesho aqo- sheekh walow inan yarba ha ahaado sidiiba ha ahaado waayo rag badan baa jiray rag waxaa jira taariikhdu ay qoraan lix jirka inay wax ku qoreen iyagoo lix sano jira ayay kitaab qoreen innaga lix jirkeenu tamyiis ma leh sida wax loo cuniyo sida wax loo cabo toona ma yaqaan laakiin rag baa jira iminka la wada garanayo oo caan ah oo taariikhda ay rag badani ku qoreen lix jirkii inay wax ku alifeen ma aha lix jirkii bay qur-aan ku xifdiyeen maaha lix jirkii bay kitaab ku barteen maaha lix jirkii bay arday ahaan jireen maaha waa iyagaa wax qoray markay lix jirka ahaayeen ayay kitaab qoreen waxaa kamid a ibnu xaajib ninka la yidhaha waa nin caana weeyaan ibnu xaajib nin la wada yaqaan weeyaan carabigana waa la yaqaanay mustalaxana waa lagu yaqaanaa xadiidkana waa lagu yaqaana ibnu xaajib waa nin kurdiya kurdi buu ahaa waayo culimada kurdigu runtii waxay ahaan jireen rag aad u adag bay ahaan jireen waa haddaad dib ugu noqotid salaxadiin alayubi kasoo bilow sheekh ibnu taymiya kasoo bilow ibnu salaax kasoo bilow ibnu xaajib rag wada caynkaasay ahaayeen oo islaamka ka dhex muuqda ayay ahaan jireen kurdiyiintu ibnu xaajib rag badan baa tilmaamay inuu lix jirkii wax ku qoray sheekh baa la odhan jiray de markaa sheekh ibnu xaajib caruurna wuu ahaa da-yar aada iyo aad buu u yaraa nin baa yidhi koob iyo labaatan jirkii baan kitaab ku qoray weli bunayax dawa cishriina sana macdiratan maqbulatan mustaxsana anoo koob iyo labaatan jira ayaa kitaab qoray buu yidhi o dee waxaan khaldan dhalinyarnima ii geysay raalli noqday buu yidhi markuu sheegayey laa siyama fi caashiri lquruni biljahli walfasaadi walfutuni aakhiru zamanna waan joogaaye taana ku darsada buu yidhi haddaan khaldamo kolkaa da-daydoo yar iyo waktiga aan joogo ayaa cudurdaar iigu filan haddaan khaladaad kitaabka ka gala buu leeyahay intaa markuu yidhi ayay ragga bedhkood soo qaateen ibnu xaajib markaasay yidhahdeen koob iyo labaatan jir baad wax ku qortee bal ka warran baa la yidhi raggii lix jirka wax ku qorayay waa cajiib runti waa aari waxa weeye waa khaariq ulcaada weeyaan almuhim sheekha waxaa la odhan karaa nin kastoo martabatu ahlilcilmi gaadha amaa macrifo ilaahay siiyo subxaanahu watacaala walow habada ay yaraado haddaynu sirta ku jirto eegno waa balaaqa oo qofka sheekh waxa sheekh loo yidhaahdaa qofku markuu gaboobo naxariistiisaa soo dhawaata qof dulmi badan maaha waa qof had iyo jeer aad iyo aad u raxmad badan sidii aan xalay tilmaamaynay nin ku sifoobo weeyaan waayo waxaad ogtahay aadamuhu inta meelu maro iyo inta jaranjaro iyo inta sallaanu maro ilmaha yari mar waa caruurnimo caruurnima wax u geysa marna waa marba waa noocdee markuu oday ku soo dambeeyo waa markuu dego weeyaan markuu dego unba qofku oday noqonaya wax badan buu miisaamaya tallaabaduu qaadaya uu ka fiirsanaya ninka odaygiihi caruurnimada caqli la-aanba wax badan u geysa dhalinyarnimada caqli la-aan iyadun hayn bay dhalinyarnimadani la jeeraysaa meelo badan laakiin qofka odaygayihi wuu miisaama ilmaha ciyaalka ah haddaad dishid wuu ooyaa marka hore wuu ooyaa hooyay ma garanaya ma ogti oohinunbuu garanaya waa la ooyaa oohintu maxay u tari halla waxay tari ma jirto martabadaa markuu dhaafana hooyay buu yidhaahdaa oohintii intuu dahayo ayuu hooyadii hooyayna maxay u taraysuu moodaya markuu intaa ka yar korana wuxuu dareemayaa hooya inay inay tahay naag aan waxba qabanayno aabboy buu odhanaya xagga aabbuhu markaa u cararaya intaa markuu ka yar koro aabbihii laftarkiisuu dareemaya inuu yahay shaksi markaasuu odhanaya ree hebel baanu hooshoosaan idin gelayna k kasoo yar kore maogtahay intaa marka ka dambaysana ree hebelkii laftirkiisa waa la isla dhaafayaayo waa markuu soo mijirsanaye maogtahay markaasuu odhanayaa wuxuu markaasuu odhanayaa walaa ilaahay baa inoo garqaadi buu odhanaya marka dambe ya xisaab baa dambayso so waxaa igamaan jirin ilaahay aday kuu taallaa buu odhanaya waana qofku markuu odayga yahay weeyaan hadal kuna dhaafay almuhim sheekha waxa sheekh loo yidhi waa nin caynkaasa inanka yar ee da-da yar ee ilaahay aqoonta barayna isagoon da-dii gaadhin weynayd ayuu laakiin raxmaddii iyo degenaanshihii iyo ayuu wataa ninka da-dii wuxuu watay oo kale ayuu wataa cilmigaana dee keenaya inuu caynkaa noqdo saasaa sheekh loo yidhi qaala shaykhu sheekhi wuxuu yidhi alimaamu ee imaamka ahaa imaam marka la fasirayo waa qofka ummadda hor taagan weeyaan sadaarada qofka sadaarada mutay ee mar kasta iyo had iyo jeer lasho laishormariyo ama laishorwado ayaa imaam la yidhaahdaa alcaalim ee cilmiga lahaa welibana cilmiga waxaa kasoo hor jeeda jahli baa kasoo hor jeeda ammaan waxaa cilmiga ugu filan qof kastaaba inuu sheeganayo inuu cilmi leeyahay ka jaahilkii ka odhan maayo jahli baan jaahil baan ahay qofka jaahilkiihi anaa jaahilo ka odhan maayo nin kastaaba anaa caalimo unbuu ka odhanaya cilmigii intaasa xaqiiq marka la eego ammaan ugu filan wax loo kala badinayo weyaan jahlina cay waxa ugu filan kii jaahilka ahaa inuu ka ordayo uu leeyahay ani jaahilnay ma yidhah jaahilna ma ihi hadda waa sifada basharka ayaa jahliya ilaahay sifadiisuna waa cilmi subxaanahu watacaala makhluuqa sifadooduna waa jahli weeyaan inaad ilahay sifadiisa ku qabsatid maaha jahilta wamaa tadri bianaka jaahilun waman lii bian tadri bianaka laa tadri jaahil baad noqotay adigoon isgaranaynin alla yaa ii kaa tusa buu leeyahay inaad jaahil tahay qofku waa jaahil ismana moodayo inuu jaahil yahay kitaabka inuu garan waayo wax liidaa kitaabkiisa u jaahil kama noqonin haddana wuxuu garan waayey inuuna kitaabka garanaynin inuu garanayo ismoodaya waa laba jahli baa haysta marka koobaad horta shaygii ma garanayo haddana mar labaad shayga yuuna garanine hadduu isleeyahay shaygan ma garanaysa danbay ahaydoo jahligiisii buu gartee ma ogtahay jahligiisiina garanwaagiisiina ma garanayo wuxuu leey waan garanaya kan waan garanayaayo waxaa la yidhaha muraayad waxaa la isla hor haya haddaa e waa kitaabkuma leh hadduu sheikhu ku hadduu ninku ku leeyahay ma garanayo kan aan kubaraad odhanaysaa waa intaasaa cilmigii ka xigta laakiin hadduu ku leeyahay waan garanayaa kawar wax kalena uu ku tilmaamayo kuma dhegaysan maayo kolkaa jahliga waxa cay ugu filan iyo ceeb qofkii jaahilka ahaa inuu ka ordayo cilmigana waxaa ammaan ugu filan inuu qofkii aan cilmiga lahayn iska sheeganayo isagaa anaa caalima unbuu ka odhanaya qof kastaaba qaala shaykhu sheekii wuxuu yidhi alimaamu ee imaamka ahaa alcaalimu ee cilmiga lahaa alcallaama ee fii cilmi badanaha ahaa callaama haddii caalim la yidhaha waa man habata lahu lcilmu qofka cilmigu u sugnaaday baa caalim la yidhaahdaa haddii callaam la yidhahdo ta'da laga daayana waa cilmi badane haddii callaame la yidhahdo ta'da la raaciyana waa fii cilmi badane taadaasi maaha taawtaaniis oo raggaa la geliyaa culimada callaamah la yidhaahdaa taadaasi waxa wey lilmubaalaga cilmigoogii ayaa hayru caadi noqday lianna ziyaadat alxuruufi tadullu calaa ziyaadati almacnaa mar kastoo ereyga kelmad lagu daro macnihiisa ayaa bataa maxamed iminka markaad eegtid maxamed sow daalka uguma dambeeyo muxuu noqonaya qof qura ayuu noqonaya haddaan daalka alif iyo nuun ka dambaysiiye ka waran muxamadaani muxuu noqonaya laba muxamed buu noqonaya haddaan muxamaduuna ilaa ka waran rag badan oo maxamediina buu noqonaya mar kastoo xarafka xaraf lagu daro mar kastoo ereyga xaraf lagu daro macnihiisaa bata macnihiisiibaa badanaya caalim buu ahaayo callaama la yidhi oo shad baa lasoo kordhiyey cilmi badanuu noqday haddana callaamatu baa la yidhi oo tac baa la keenay sii cilmi badanuu noqday sii cilmi badane idice maaha ninkani inuu cilmi badnaa ninkani runtii khaariqulcaadu ahaa ucjuubati zamaan buu ahaa ninkani jamaalu lmutasadiriin ragga mutasadiriinta ah quruxdooda ayuu ahaan jiray ragga aimada ah ama ummaddu ay sar wado quruxdoodiiy ragg wixii lagu faani jiray buu ahaan jiray wataaj lquraa ma ahayn aqoontiisu xagga carabiga une qiraa'aadka wuxuu ahaa nin aqoon badan u leh wataaj lquraa ragga wax aqriyo oo dhanna taajkoogii iyo cidaalkoogii buu ahaa tadkiratu abi camrin ninkii abi camr la odhan jiray ninkii lagu xusuusan jiray weeyaan wasibaweyhi ninkii sida weyhi la odhan jirayna ninkii lagu xasuusan jiray weeyaan walfaraa sheekhii farra la odhan jirayna waa lagu xasuusanayay abu maxamed baa la yidhaha kunyadiisa cabdullaahi ibni yuusuf ibni cabdillaahi ibni hishaamna waa magaciisa alansaari waa nin ansaariya oo reer ahaan marka la eego reerkii ansaar la odhan jiray ee nebiga u kaalmeeyey subxaanahu watacaala adduunkani markii cunaqabatada uu ku sameeyey reerkii nebiga isgarab taagay reerka ayuu ka soo jeeda ansaari runtii waa reer qaali ah min macsharin xubuhum diinun wa bugduhumu kufrun wa qurbuhumu munjan wa muctasamun waa ummad jacaylkeegu uu diin yahay weeyaan allaha allaha fii asxaabi faman axabahum fabixubi axabahum waman abgadahum fabibugdi abgadahum asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam waa in si gaara loo eego runtii gaar ahaan ansaartana dee si gaara ayaad u eegeysaa way ka tilmaaman yihiin wey ragad garanayso faman axabahum fabixubi axabahum ninka asxaabta jeclaada waa jacaylkii nebiga uu hayey unbuu jeclaaday wax kale kama aha waman abgadahum fabibugdi abgadahum ninka asxaabta nacaana ciduu nebiga u hayey calayhi salaatu wasalaam unbuu ku nacay ansaartu waa nimankii uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii ummadoo dhani laa laag marto ansaarina laag marto laagta ansaareed ayaan mari lahaa buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa nimankii nebiga baycada kula galay iyo ballanta waxay ciyaalkooga iyo dumarkooga siday u difaacaan inay nebiga iyo asxaabtiisa u difaacayaan waad garanaysaa laba reeroo aad iyo aad u yaryar bay ahaayeen caws iyo khasraj laba reeroo aad u yar kolkaasay caalamkii idlaa oo dhan ninkii ay raadsinayeen bay yidhahdeen innaga magangelyo u fidinay ilaahayna subxaanahu watacaala waa ugu kaalmeeyey reerka abu maxamed baa la odhan jiray cabdullaahi ibni yuusuf ibni cabdillaahi ibni hishaam alansaari ereyga ansaarihi af carabiga sida la og yahay waa ereyada aad iyo aadka naadirka u aweeyaan xagga uu naadirka ka yahay waxa weeye nis baa ku jirta ansaariyi sow nisba maaha af carabiga waxa la og yahay haddii jamac la nisbeeyo jamacnimada waa laga daayaayo mufrad baa laga dhigaa haddaad iminka muslimuun nisbaysid ma muslimuunaya baad odhani ma odhanaysid mufradkii muslimun ahaa unbaad nisbayni haddaad zaydani iminka nisbaysid maxaad odhani zaydiyun unbaad odhani haddaad mufradka zayda nisbaysid iyo haddaad jamaca zayduuna nisbaysid iyo haddaad tasmiyada zaydaniya nisbaysid marley nisbadu mufradkunbay gashaa zaydiyun unbay noqoni sidaa darteed alfiyun haddaad aragtid alfiyun ereyga alfiyuna lama macnayn karo af carabiga maxaa sababay alfiyun waxa suurtagala laba kun inay tahay oo alfani la nisbeeyey inay tahay waxa suurtagala jamac inay tahay oo dhowr kunba ay tahay aalaafun la nisbeeyey aalaafiyun ma aha jamacu waa alfiyunun inay mufrad tahay oo kun ay tahayna way dhici kartaa haddii erey tasniye ayaa u nisbe la geliyo ama erey jamac ayaa u nisbe la geliyo ama mufrad yaa u nisbe la geliyo isku si unbaa loogu dhawaaqaa dhowr erey baa jirto jamaca haddaba yaa u nisbe la geliyo sida ansaar oo kale ansaar ansaar maxaa loo baahnaa in mufradkii la qaatay ahay oon ansaariyun la odhanin laakiin jamcii baa la qaatay ereygan oo kale af carabiga aad iyo aad buu naadir ugu yahay haddaad iminka faraa'id adyaa u nisbegelis yidhaahdid maxaad odhani faraa'idiyun odhan maysid waa faradiyun faradiyun faradi baad odhanaysaa mufradkii faradka ahaayood u nisbaysay unbuu noqonayaa haddii aad is tidhaahdid erey kastoo jamaca intaad soo qaadatid yaa u nisbegeli jamacaa yaa u nisbada ha ku gelin isagoo mufrada keen الأنساري فصح الله الله هو واسعية في قبره قبر جيسي محيري الحمد لله رافع الدرجات واحد روح إلى براعة الاستهلال براعة الاستهلال ننكو الشيء أو بالله وحا على مدى أو أويا على مدى أدقون هدار خطيب تهي خطبة الدلاء بيسي مركز حمد لله لهرس مريسي وإن لفهمها لك كهض ليسو قفك عن عنوانك خطبة فاهمين وإن الحمد لله على قدر تخطبة أبو حديث وجهنتها haddaad salaad ka hadlaysid iftitaaxaadii baa noqonaya alxamdu lilahi aladii amaranaa bisalaa alxamdu lilahi aladii amaranaa bisala bisalaa kolkaas salaadii baad soo qaadanaysaa haddaad cibaado kale ka hadlaysid ama soon wax aayaadkii soonka ka hadlayay ama xamdaladii soonka ka hadlayey ayaad soo qaadanaysaa ama adigoo ilaahay ku ammaanaya subxaana subxaanahu watacaala soonka iyo wanaagga iyo cibaadada uu geliyey alxamdu lilahi aladii jacala almu'miniina lisiyaami junna waa gaashaan soonku sow maaha waa junna mu'miniinta ayuu gaashaan u noqdaa marka la fahmo alxamdu lilahi aladii jacala lilmuminiin jacala siyaama lilmu'miniina junna markaad tidhaahid waxaa la dareemaya halkaad ka hadli doontid ama khudbadaadu caynkay noqonaysaa la dareemaya sidaa darteed qofka kitaab tafsiira qoraya wuxuu dusha sare kaga qoraa baraacatu listihlaal waxa la yidhaah meelahaa sare ayaa aayad qur'aana ama xadiis lagaga qora oo tafsiirka caddaynaysa ee sida aayadda qur-aanka ahayd litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim litubayina linnaas maa nuzila ilayhim inuu tafsiir yahay aayaddaasaa kutusinaysa kutubta axaadiista ah kutubta axaadiista ah markaad doonaysid inuu sheekh qoro cunwaanka sare waxaa lagaga qora mataqaana wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu maxaad fahmaysaa markaa inuu waxa laga hadlayaa maxay yahay xadiis inuu yahay baad fahmay kitaabkuba inuu xadiis yahay baad garanaysaa waxa macquula ama dhici karta haddii fiqhi laga hadlayo inaad aragtid xadiiskii saxiixa ahaa ee dusha lagaga qoray man yurid illaahu bihi khayran yufaqihhu fi diin haddii sarfi laga hadlayo waxaa dusha lagaga qoraa kadalika nusarifu alaayaati liqawmin yashkuruun haddii balaaqo laga hadlayo waxaa dusha lagaga qortaa ina min albayaani la sixran balaaqada dee bayaan baa kamid a bayaanku waa qayb balaaqada ka tirsan weeye almuhim baraacat alistihlaal baa waxaa la yidhaha bal sheekhaan eegna baraacat istihlaalkiisa xamdaladiisani waa inay naxwaha waxayna dareensiisa dareensiisa ay noqoto alxamdu lilahi raafici darajaati liman inkhafada lijalaalih alxamdu mahadi lilaahi alla ayay u ahaatay allah mahad iskale allaha raafici darajaati darajooyinka saray u qaada liman inkhafada ninka u tawaaduca lijalaalihi jalaalkiisa qofka tawaaduca ee ilaahay jalaalkiisa u tawaaduca subxaanahu watacaala alla ayaa derajadiisa saray u qaadaya wa faatixi albarakaat allaha barakooyinka ku soo fura liman intasaba ninka isku taaga lishukri ifdaalihi fadligiisa inuu ugu shukriyo haddaba akhi waxaad xasuusataa cilmigani inuu naxwo yahay waxaad ku garanaysaa raafici darajaad waa cilmigii rafcada ka hadlayay bay ka dhigan tahay liman inkhafada lijalaali waa cilmigii khafdada ka hadlayay bay ka dhigan tahay faatixi albarakaat waa cilmigii fatxada ka hadlayay bay ka dhigan tahay liman intasaba lishukri ifdaalihi intasaba waa cilmigii nisbada ka hadlayay bay ka dhigan tahay xamdigii yaraayu aqriyayuu kitaabka hortii keenayey ayuu naxwihii iyo macno kale leh inoogu wada keenay alxamdu mahadi lilaahi alle ayay u ahaatay allaha raafici darajaati darajooyinka saray u qaada liman inkhafada ninka u tawaaduca lijalaalihi jalaalkiisa iyo cadamadiisa qofka ilaahay dartii u tawaaduca subxaanahu watacaala alle ayaa derajooyin badan siiya derajooyin badan waayo waxaa la og yahay qofku hadduu mutawaadic noqdo hadduu kibirka iska ilaaliyo isla weyn isla weynida iyo sarraynta hadduu taa iska ilaaliyo wuxuu noqdaa baa la yidhahdaa ceel ama god buu noqdaa cilmiguna biyuu yahay marka horeba oo cilmigu sideed iyo toban dhinac ayuu biyaha ka shabahaa sida aayadda suuratulbaqare ku jirta alla uu ku caddaynayo ama culimadu ay ku sharxeen sideed iyo toban dhinac buu cilmigu roobka ka shabahaa sideed iyo toban dhinac waxaa dib ugu noqotaa aayadda qur-aanka mahaluhum ka maal mahaluhum ka maali aladii istawqada naaran aayadda aakhirkeega ayaad sii aqriyi doontaa aw ka sayibin min asamaa aw ka sayibin min asamaa ama xadiidkii nebiga adeegeysa calayhi salaatu wasalaam ee tusaalaha nebigu uu soo qaadanayay ilaa sideed iyo toban dhinac bay culimadu geliyaan oo cilmiga iyo roobku ay iska shabahaan labaduba waa naxariis weeyaan xagga samada inooga yimid almuhim haddaad tahay mutawaadic ilaahay dartii u tawaaducaya ceel baad noqonaysaa ama god baad noqonaysaa cilmiguna biyuuba ahaa biyuhuna halkay iskugu yimaadiin godkay iskugu yimaadiin wakti badan adoon bixin wakti badan adoon bixin ayuu ilaahay subxaanahu watacaala sabab sababuu kuu samaynayaa si fudud ood wax ugu baratid qofku haddii uu isagu iskibriyo ama uu iscajabiyo oo kibir laabtiisa uu ka dareemo buuroo kale ayuu noqonayaa biyuhuna wayba la dagaalamaan buuraha heli maysid buur ay biyo korayaan xataa hadduu roobku buurta ku da-o biyuhu way ka yaacaan dee cilmigiiba adiga uu kuu yimaad cilmigu waa kaa ordaya waa buuroo kale aad noqonaysa haddaad tahay qof kibir inuun laga helay kibirka waxaa la yidhahana nebigaa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ha u fahmin kibirku si dad badani ay moodayaan wuxuu nebigu yihi kamdu nnaasi wa badru lxaq waa labadaa qodobu kamdu nnaasi wa badru lxaq dadkood yaraysatid iyo xaqa ood iska kibrisid xaqu hadduu hawadaada diido dee xaqa dhakada lagaaga dhufto weligaa hays odhanin weligaa hays odhanin maxaa xaquu maanta sidaa u yeelay ama muxuu qofkani sidaa u leeyahay qof aayad kugula hadlaya jawaabaad siin kartaa ma jirta akhi waa inaad hubsato hadduu qofku ku yidha wal khaldantoo caynkaa iyo caynkaasu alla yidhi eg maaha alla ma odhanayo saasaa jirti iyo maanaad ii soo deliishanaysaa ma aha waa inaad shib jawaab ma bixin kartid waa inaad haddaadan ku qancin naskan lagu sheegayo intaad aamustid dib aad ka baadhid weeyaan وحكوات سمين كرتامي شرتو عمر بن الخطاب أيام من خمر لا مالي جدار وقصة ونعي كيو خمر دي كوهيا أيكو صابحي خمر دي بكوهيا عمر ندمين هذا وهذا ضدبوها ninkii khamriilaha ah markuu cumar arkay ayuu argagixay haddana dib buu usoo noqday wuxuu yidhi cumar wahay ku degdegin buu yidhi anna alla mar baan caasiye adna saddex jeer baad alla caasideen iyo saddex jeer ayaad adna cumar oo alla caasida anna mar baan caasiye haygu degdegin buu yidhi cumar ninkii ma garaacin khamriilaada ila allan caasiday ma odhanin dib buu joogsaday oo arbalii sheeg buu yidhi horta inta jeereen alla caasiyey cumar oo ilaahay wuxuu yidhi buu yidhi walaa tajasasu haysbasaasine basaas ba halkan ku keenay buu yidhi ahayd miyaadan jebinin buu yidhi ta labaad buu yidhi cumarow alle wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum xataa tastanisuu watusallimuu calaa ahliha goormaa la yidhi gidaarada kasoo dhacay buu yidhi goormaadii salaamtay goormaad albaabka garaacday buu yidhi ahaayadan waad jebisee ma arkaysaa ta saddexaad alle wuxuu yidhi buu yidhi waatul buyuuta min abwaabiha daaqadaha iyo gidaarada iyo looma baahnayn buu yidhi inaad soo marto ya cumar waxay la tahay buu yidhi saddex aadood inaad jebisay adna aayadka khamradaan jebiyee hadda igu degdegin buu yidhi مرق وكان وقافا عند كتاب الله ninki uu ka faa'iideystay dee cumar wuxuu dareemay laftarkiisu inuu khalad iyo wax ku jiru dareemay ninkanna khamradiisu dee waa dembi alle uu ka gelayo adna aayadda aad jebinaysaa dadaal baha kaa ahaatee dee waa khalad adna aad gelaysid weeyaan waxaynu ognahay wafaatixi albarakaat allaha barakooyinka ku fura liman intasaba ninka isku taaga lishukri ifdaalihi fadligiisa shukrinteeda والصلاة صلاة والسلام سلام على من كي دشيسة هأهاته مدت عليه أي كتاغة كي دشيسة الفصاحة فصاحة هواقها تهند ذيرا وحن كصلي يا أبوي لكي فصاحة تهند كدول لسطي فصاحة با هذا عليك كورا تهند كدول لسطه بمعنى واحد كده أنت يقولي وهل كده جاي هيك بقوله فصاحة با قفل كدول قولي وإذا كورا ماشي تقبا فصاحة أي سعطه وفصاحة سعطه أنا أفصح من نطق بضاد بي كل كأيديا أنا أفصح من نطق بضاد أمة المسلمين تا أما أمة عرب تا أمة بادية يا ليلة هذا وحويا وأمة خطر ويا أنا أفصح من نطق بضاد عد الضاد ككوها لشا عد وقفة هذا بضم بانا حي أي نبي ليه عليه الصلاة والسلام والصلاة صلاة وسلام سلام على من كي دشي سهاهاته مدت أي كتاغتي عليه دشيسة الفصاحة فصاحة هواقها تانديدة كي فصاحة تانديدة كدول لسطي كيف أنا الله يهكو صلي يا أبو يلي علمي فصاحة كهذه إنو يهيب دريمسة وايو فصاحة الله مهلا بلاغانا قفكو ما يهلان كرو إلا يو أفتيسة لغا هلا شروط دورة قفكو وينو صرفي لن نغلق الكدوني بلاغينو يشو وينو نحوي لن نغلق قفكو مركدوني بلاغينو يشو وينو لغوي نغلق قفكو مركدوني بلاغينو يشو وينو أهل التجويد نقضوا قفت مركو دونية بلاغين ويشو مخارجته وينو بس علمك مخارجته كهما انك استو كان مخارجته الله يسكوها يسكوه خلاف لا تتاقل كلمة هعق ليلة صببت كان ستئن لقوهد لكري وايو وقرب المخارج بيلة لين هعق هعق هعق بلدان هعق من الأعرابية لقولي أين ناقتك وحد تركتها وهي ترعى الهعق هعق هعق waxa laga yaabaa rag badan inuu ku dhawaaqi karin sababta culayska keensatay waa qurbul makharij bay yiraahdeen fasaaxamada kelmadaasi qurbul makharij baa qurbul makharij de yaa garanaya cidii tajwiidka aqoon u lahayd waa ha iyo cayn eg hooc waa ha iyo cayn haddana ha iyo cayn weeyaan hooc iyo hooc weeyaan hooc hooc ha cayn ha cayn weeyaan kolkaa qurbul makharijka ka dhexeeya waa maxay de waa xalqi xuruful xalqi bay wada noqdeen المهم qofku waa inuu tajwiidka aqoon u yeesho bay yidhaahdeen hadduu doonayo inuu balaaqa yeesho waa inuu naxwaha ka dhismo waa inuu sarfiga ka dhismo waa inuu luqada ka dhismo waa inuu tajwiidka ka dhismo intaa markuu qofku ka dhismo ayuu ayuu yee ayuu noqonayaa nin balaaqa leh kolkaa ayuu noqonayaa nin balaaqa leh waxaan uga jeednaa balaaqada qaybta iktisaabiga ah balaaqada qaybina waa mawduub oo allah bixiyo subxaanahu watacaala oo qofku kuyoon intaa garanaynin buu balaaqa yeelanaya qofna balaaqada iktisaab buu ku helaayo waa dadaal iyo waxaa malaka maahe waa iktisaab qofka iktisaabka doonaya inuu balaaqa ku helo waa inuu intaasoo shardi ilaaliyo wasalaatu salaad iyo wasalaamu salaami calaa man kii dushiisa ha ahaato madat calayhi ay ka taagatay dushiisa alfasaaxatu fasaaxadu riwaaqaha kaandadeeda washadat ay adkaysatay bihi dartii albalaaqatu balaaqaduna indaaqaha dhexdeeda kii ay balaaqadu dartii dhexda u xidhatay kii ayaan ku salliyayaa buu yidhi kay balaaqadu dartii dhexda u xidhatay miyaad garanaysaa waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam balaaqadaba nebigaa dhiiri geliyey balaaqadaba nebiga ayaa dhiiri geliyey waxaynu ognahay nebi kaste oo alla soo diro subxaanahu watacaala qoomkiisan waxa ay ku faanaan ama agtooda ku weyn ayuu alla mucjiso uga dhigaa alla taasuu mucjiso uga dhigaa nebi muuse markuu ilaahay soo dirayey qoomka nebi muuse waxay tartan ugu jireen xagga sixirka suxaray ahaan jireen sixirkay u kala badin jireen marka ilaahay nebi muuse soo diray ul baa loo dhiibo astaantiisa laga dhigay ushaasi way ka cajo badnayd sixirka suxaradii waa tii ka yaabisay markay isku wada yimaadeen waa tii ka yaabisay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu alla soo dirayey ummaddeenini waxay ku faanaysay maxay balaaqaday ku faanaysay suuqulcukaada suuq laydhaha bay iskugu iman jireen markaasaa udabada halkaa loogu garqaadi jiray markaasaa qabiil kastaba intuu halkaa taandha ka dhisto ayaa la odhan jiray ninka idinku aftahansan keena markaasaa halkaa lagu dhegaysan jiro o la iskugu wada iman jiray naabiqatu dubyaanna wuxuu ahaan jiray ninka kala xukumo ayuu ahaan jiray naabiqatu dubyaani ninkii la odhan jiray in aad u balaaqo badan buu ahaa ninka kala xukuma ee labada qabiil markay labadooda aftahan isku dhacaan ee kana uu rito kaasina uu rito ay ku doodaan annagaa fasaaxo badan kaayagaa fasaaxo badan iyo kaayagaa fasaaxo badan maxkamadda go-aamisa ka fasaaxada badani naabiqatu dubyaani buu ahaan jiray caalamkao dhani way ku qanacsanaayeen in aad iyo aad wuxuu ahaa ilaahay balaaqada u siiyey subxaanahu watacaala waa kii xalay aan tilmaamayni xasaan binu saabitinta dhinacu kaa dacniyey markii xasaan ansaari ay xasaan keentay ee xasaanno uu tuurtay nin gabaya oo khatara buu ahaaye ayuu xasaan markuu eegay ayuu ku yidhi xasaanow lawlaa abu busayrin anshadanii aanifan buu yidhi hadduuna abu busayr gabayga ii tirinin waxaan ku odhan lahaa inaka ashcaru ljini waalins jin iyo insiba adiga ugu sarreeya xasaanow waan ku odhan lahaa laakiin abaa busayr baa mar dhaweyd gabay igu dul agriyo kiisii gaari maysid buu yidhi xasaanow xasaan iyo abu busayr baa isku dhacaye moogtaa markaasoo xasaan xanaaqay si adabi ku jirta ayaa loo sheegay in xasaan laga bediyey waa lagaa bediyey lama odhane waxaa la yidhi lawlaa ana abaa busayrin anshadanii aanifan hadduuna ninkaasi gabay igu dul akriyin laqultu inaka ashcaru ljini walins jin iyo insi baabaa u sarreeyan ku odhan lahaa sidaa markii loo kala xukumay buu xasaanna fahmayo markaasuu xanaaqo markaasuu yihi ana ashcaru minka wa min abiik adiga aabbahaaba gabaya anaa ka aqaan buu yidhi maxaan ku weydiinaya naabiqow naabiqana waa xa- waa xanaaqay markii hore si dedan buu wax u dhaafayey moogta wuxuu yidhi reerkiina waad saaninaysee waxaana tidhi lana aljafanaat algord waxaanu leenahay oonu martida horta waxaanu nahay deeqsiyiin buu yidhi deeqsiyiin baa naho deeqda waana looga hadhay martidana waxaanu ku marti qaadnaa buu yidhi dhowr xeedho abusayr wuxuu yidhi war naabiqata dubyaani wuxuu yidhi xasaanow markaad reerkiina ammaanaysay eed haddana dhowr xeedho tidhi miyaad caayaysay buu yidhi mise waad ammaanaysay maad aalaaf tidhaahdid buu yidhi kumaanku maad tidhaahdid buu yidhi dhawr dhawr saac caya buu yidhi jamculqil aad adeegsatay mar jamculkasre ka dhigtid buu leeyahay lana aljafanaat alguru yalmacna fi duxaa xeedha xeedhooyinka iyagu bardinka cad ayay istiimaanoo martida loo geeyaa buu yidhi akhi martidu maalintiiba ma timaadee habeenkii bay timaadaaye maad habeenkii sheegtid buu yidhi haddaad wax marti qaadaysid kolkaa xubin xubin baa loo ayuu ayuu u dhaliilaya xasaan runtiina naabiqa waa ku asiibay markaa uu xasaan uu ku samaynayey uu naqdiga ku samaynayey garaygiisa almuhim waxaan doonaynaa nabigeenna markii lasoo diray calayhi salaatu wasalaam ummaddani waxay tartan ugu jirtay xagga balaaqada kolkaa nabigeenna waxaa lagu soo dejiyey kitaabuun wax la aqriyo wixii ugu balaaqada badnaa baa lagu soo dejiyey waayo ummadda bay tartankeeguba ahayd kooga sahanka ah kooga xikmadda badan kooga gabayaaga ah kooga geesiga ah ayaa intaa diweynaho dhani suuq dilmajaa suuqa cukaada suuqii la odhan jiray suuqyadaasa iskugu iman jireen markaasaa sanad kasta mar la iskugu iman jiray markaasaa heerka uu gabayaa ka soo baxo ama aftaham ama nin xakiimihi waxa weeye waxay samayn jireen xoolay jir qali jireen caalamkao dhan ba ayay ogeysiin jireen durbaanay garaaci jireen waayo waxa jaahiliga u talin jiray saddex nin baa u talin jiray geesigu uu u talin jiray xakiimkuna wuu u talin jiray gabayaaguna wuu u talin jiray saddexdaasaa laga dambeeyey ninka geesiga ee dagaalyahankaa iyo ninka xakiimka ee xikmadda badan iyo ninka gabayaaga saddexdaana waxa haji jiray bay yidhaahdeen oo talada kama dambaystaa qaadan jiray iyo go-aanka ugu dambeeya gabayaaga ayaa lahaa bay yidhahdeen waayo ninka xakiimkaa xikmaddiisa waxaa toosiya ninka geesigaa geesinimadiisa waxaa firfircooni geliya qofka gabayaagaa ayuu ahaa reer kasta saddexdaasaa u talin jiray saddexdaana gabayaaga ayaa ugu sarreeyey washadat ay adkaysatay bihi dartii albalaaqatu balaaqadu nidaaqaha dhexdeeda ama suunka balaaqaduba suunka waxay u xidhatay nebiga buu leeyahay goormaad iskiijisaa qof wax tartan kugula jira markaad aragtid sow maaha nebigu markii lasoo diray ayay balaaqaduba dhexda xidhatay almabcuuhi ee lagu soo diray bilaayaati aayaadkii albaahira aadka u muuqday iyo walxujaji xujooyinkii welibana almunazali calayhi ee lagu soo dejiyey qur'aanun qur'aan qur'aankoo carabiyun carabiya qur'aankaoo hayru dii ciwajin aan wax qallooca u saaxiib ahayn ama aan meel la ka qalloocin wa calaa aalihi aalkiisiina ha ahaadaan alhaadiin ee wax hanuuninayey wa asxaabihi asxaabtiisiina ha ahaadaan aladiina asxaabtii shaaduu adkeeyey addiina diinka wa sharafa allaha sharfiyo oo wa karama allaha maamuusa welibana وبعد انت كده فهذه تينكة ونكتوين نكتة ما تقانا في عربي روح ليلة قفك مركو فكرة ايو وانتو اشقاته ودلك قد ايو سو عراء قرصان ما سوا صارو عراء قرصان ايه هوست كتبتو سوا صاري بها نكتة ليلة هل كان نكتة كتبتو مركا الله يضحي وح قرصان ولا عديي بها كتبتو ليلة هوية وايو قف فكرة ايه قف فكرة ايه انا مركو دلك قد ايو يشغل فكرة ايه وحوشت كتبتو سوا صاري nukadku waa jamcu nuktatin nuktaduna ciiddaa hoose lasoo cadeeyey weeyaan imikana waxaa looga jeedaa markay culimadu adeegsanayaan mas'alo qarsoonayd oo lasoo oo lasoo saaray oo dusha sare loo soo saaray wa bacdu fa haadihi tani nukatun waa nugtooyin waa masaa'il qarsoonaa xarartuhaa waan hufay ama waan nadiifiyey calaa muqadimatii muqadimadaydii ayaan ku dul hufay almusamaat ee lagu magacaabayey biqadri nadaa lagu magacaabayey qadru nada iyo waballi sadaa ballusada رافعة وحي سري أقاضيسا لحجابها حجاب كيغا أي سري أقاضيسا كاشفة وحي سيديسا مقدمة دني لنقابها نقابك أي كغاضيسا قبل يرى نقابا بكرنك كتابتي تدبنا متنقي مركو نقابتي أيو شرحينا نقابك في الرغي أقول إنك وحا نقابك الرغي وشرحة وحا نقابتي نوا متنقى متنقي با نقابتي وحا متنقى كل نقابتي وحا كل أيه عبارة أضغل لفهمي cibaaro adag oon la fahmaynin buu noqday matnigii kadibna wuuna taagan yahay waxa niqaabka ka rogayaana waa sharax fa haadihid markuu leeyahay isminshaarahaasi sharaxa ayuu ku dhacayaaye matniga ma aha fa haadihi tani nukatun waa nuktooyin xarartuhaa aan soo taasiyeeyey calaa muqadimatii muqadimadayda muqadimadu waa matniga muqadimada ayuu saaran yahay waa calaa muqadimati muqadimadu sii saaran yahay waa sharaxa almusamaat ee muq- ee lagu magacaabo muqadimada biqadri nada wa ballisada رافعة تاني وحي سري أقاضيسا لحجابها حجاب كيغا مقدمة الحجاب كيغا كرويسا كاشفة وحي سيديسا لنقابها نقاب كيغا مكملة وحي ضم يسريسا لشواهدها أبياد ديدا مركو متن قبل قيب كسوقاته شرح يا قيب تغلق وقدرية متممة وحي ضم يسريسا لفوائدها فوائد مقدمة كافية وحي كفلا تهي لمن اقتصر عليها نكا كقاب صدا ninka naxwada intan ka bartaa way ku filan tahay waafiya waxay dhammaystiraysaa libuqyati man kii dalabkiisa janaxa leexda min tulaabi cilmi alcarabiya kiyo cilmiga carabiga a doonaya ilayha xaggeega usoo leexda nin kastoo carabiga doonayo xaggeega usoo leexdana iyadana ku filan wallahi almas-uul alla un baa la weydiisanaya an yanfaca biha inuu iyadan ku anfaco waa sharaxee kamaa nafaca siduu ugu anfacay biasliha asalkeega asalkuna waa matnigii siduu alla dadkaba matniga ugu anfacay sharaxana ilahay dadka ha ugu anfaco وأن يدلل لنا إنه نوسهله طرق الخيرات ودوينك خيرات كان الله ينوفض إليه ما ها نحو ولا برتون خيرات ويه ودوينك بضان وليه هنا الله ينوفض إليه إيا وصبولها ضريغير الله مر خيراتك إنه إلهي جواد واديقتي كريم ولمن كريما كريمك وحلق معنا إياه واك وحكسي أذن ويديسنين أذن ويديسنين مركو وحكسي أيا كريم دورنا إيسا الله يساق على بضن النود نسيه يا ويديستي kuma yidhi berigii hore waan indhala'aan jiro anaa ilaahay beriyey oo indhahan baryigu igu siiyey ma jirto midka in alla beryey ma jirto iska keensiiyuun ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuna ka dambaysiiyey ina asamca waalbasara waalfu'aad kulla ulaa'ika kaana canhu mas-uula su-aal baa ka dambaysaa leeyahy su-aal ayaa ka dambaysa ayaa lagu leeyahay waa kariim ilaahay subxaanahu watacaala ra'uufun waa mid naxariis badan raxiimun oo aada ugu dabacsan mu'miniinta wamaa tawfiiqii maaha waafajintaydu إلا بالله إلهي من قصلي سنموية وحكاله عليه توكلت اللهم بان تلا سارانيا وإليه أنيب إسوم بانا أنقنايا إلهي حجي سنبانا أنقنايا أنتوب كينيا سبحانه وتعالى هل كان وحي نقول مع ذي مقدمة يا ريت كتابك أيه مستقل دونا إن شاء الله تعالى هل كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu maraynay muqadimadii kitaabka qadriga ahaa halka uu ka bilaabay waa alkelima wuxuuna yidhi alkelimatu qowlun mufrad ragga naxwaha wax ka qoray afar qodob ayay marka hore isku dayaan inay ka hadlaan afarta qodob waa kalaam iyo kelimo iyo kelim iyo qowl afartaa erey ayay inay sharxaan ayay isku dayaan intaan weli naxwaha la bilaabin afarta erey waa kalaam iyo kelimo iyo kelim iyo qowl afartaa midina naxwo maaha sababta iyagoo naxwo ahayn haddaba naxwaha loogu sharxay waa maxay naxwaha ayaan la garanayn ama aan la fahmaynin ilaa in iyaga la fahmo mooyaane naxwuhu sidaba waa sifo sifaduna waxay u baahan tahay cid ay ka dul muuqato ciddii ay naxwuhu ka dul muuqan lahaa ayaa afartana waa casaanka oo kale ama madowga oo kale haddii casaan ii sharax lagu yidhaa ama madow ii sharax lagu yidhaa waxaad u baahan tahay inaad horta qof sharaxdid ama wixii casaa ad sharaxdid ama waxa madow markaad waxa cas sharaxdid waa shaksigii casaanka ku sifoobayay markaad sharaxdid ayaad odhanaysaa casaankuna waa waxa ka dul muuqda waayo casaan gaar u taagan ma jiro ama casaan gaar u socdaa ma jiro sida madow gaar u socdaa toona una jirin gaabni lugaynaysa miyaad arkaysaa gaabni yaroo lugaynaysa suurtagal maaha waayo gaabnidu waxay u baahan tahay ama dherarku wuxuu u baahan yahay qofku ka dul muuqdo haddaba haddii gaabni iyo dherar ii sharax lagu yidhaa iyagun ha aadine qof horka waa inaad sharaxdid ama waa inaad sharaxdid daato waa inaad sharaxdid geed oo kale bir oo kale shaksi oo kale guri oo kale wax dherarkan qaadan kara ama gaabnida qaadan kara waa inaad sharaxdid markaa kadib ayaad gaabnida iyo dherarkii casaanka iyo madowga usoo noqonaysaa haddaba waxaa naxwaha la yidhaah waa icraab iyo bine icraabkiiyo binuhuna kalaam iyo kelimiyo kelmatoona maahe waa wax ka dul muuqda iyaga kolkaa naxwaha marka la bilaabayo afartaasaa laga horreysiiyaa waayo naxwihii baan gaar isku taagayn oo afartan ka dul muuqanaya sheikheenu wuxuu ku hormariyey alkelima sida loogu dhawaaqa waa saddex siyod af carabiga in alkelimatu loogu dhawaaqo waa laamka oo kasrisan iyo kaafka oo fadxisan kelima waxaa kaloo jira iyadoo caynkaasa in laamku la la reebo oo maxay loogu dhawaaqo laamku markuu reeban yahay alkalmatu alkalmatu waxaa kaloo suurtagala iyadoo caynkaasa in kaa in kaafka la kasriyo laamkana la reebo oo maxay la yidhaahdo alkilmatu haddaba alkalma alkilma alkelima saddexdaas siyood waxa loogu dhawaaqa ayaynu eegaynaa wuxuu yihi kelmaddu waa qawlun mufradun horta waa qawl mufrada buu yihi kelmaddu waa maxay buu yidhi waa qawlun mufradun qawlka mufradkaa ayaa kelmad la yidhaah qariib qariib ku fasir bay soomaalidu odhan jirtay waxaasi waa qariib qariib ku fasir erey baad u baahanaysaa in lagu macneeyo erey kaloodan macnihiisa garanayn baa lagugu fasirayaa oo kaad u baahnayd oo kale ah hariib hariib ku fasir haddaba kelmad baynu u baahnayne maxaa laynoogu fasiray kelmaddu inay tahay qawlun mufradun oo qowl yaa garanaya mufradse yaa garanaya waa inaynu iyaga laftirkooga sharaxno qawlka waa inaan sharaxno qowl waxaa la yidhaha marka qowl la odhanayo lafdiga macna leh sow lafdi ma garanaysiin lafdigu wixii saddex shardi lahaa sow maaha الصوت المشتمل على بعض الحدوث الهجائية التي تبتدئ من الألف وتنتهي بالياء صو صوتك عين كاماها لفظك صو عين كاماها لفظك هو محي وصنقدة حروف تله كالحماها نكتوبودة وعين كام وصنقد مركه هوره دكتا مغشا واحد السينة دكت مغلينين هذا قول ما دوران لفظ ما دوران مي فلسوائك أنا أقول لفظ ميان هاي ده سويكتي ma anigu lafdi ma yihi ragga daatooyinka macneeya haa bay yidhahdeen lafdi baa tahay waayo maxamed baaba tahay bay yidhahdeen dadkao dhani waa calaa suurati maxamed bay yidhahdeen suufiyada barh badan baa halkaa ku tegey moogtahay waxay yidhahdeen khalqiga ilaahay ba ilaahay wuxuu u abuuray magaca maxamedun bu ilahay ku saleeyey bay yidhahdeen magaca maxameda makhluuq oo dhanidu waa maxamed bay yidhahdeen lugaynaya seen u nahay haddaad tidhaahdid maxamed madaxaagan yari waa miimkii bay ku yidhahdeen madaxaagan yari waa miimkii oo malaadsan bay yidhahdeen garabkaagan yaree taagan waa xadii dhexda ku jirtay bay yidhahdeen garabkaagan maagan arkay waa xa bay yidhahdeen dhexdaadan yaree malaasan waa miimka qaybaha loo qoro qayb kamida bay yidhahdeen intaa jirtay qabadku waa miimkii dambe labada lugoodna waa daalkii oo rugcaa bay yidhahdeen labada lugood ee hoos u taagtaagana waa daalkii oo rugca ah dadkan oo dhan ilaahay maxamed buu abuuray bay yidhahdeen hadda magaca maxamed ah calaa shakli maxamed ama calaa suurati maxamed ay dadku ku salaysan yihiin bay yidhahdeen waa falsafad fog baa la odhan karaa inkastay dad badan oo dee wax macneeya ay jiraan dad badan wax macneeya intay shayga saa u eegaan ayay ku odhanayaan ereygaasi waa calaa suurati kadaa iminka kursiga oo kale waxay dhahdeen waa alad bay yidhahdeen alad meeshaad kursi ku aragto iska ilaali bay kuleeyihin waa alade wahwa aladulkhisaam soo madan arag lafdigii alad ahaa buu usamaysan yahay bay yidhahdeen alad aladku waa muran badane haddaad kursiba aragtid muran baa meesha ay hal bay yidhahdeen eg muran ayaa meesha iska ilaali dood iyo waxbaa ka jirtee bal makhaayadaha tag dadku afkunba iskula jiraan wax alla wax laga hadla yara garan mayso waxay arkeen meelaha beeraha lagu qotay soo arkeeno waxay arkeen bahalka beeraha marka ooda la iskaga qabto maxaa la yidhaha hangool soo maaha hangoolku waxay dhahdeen waa xasad xasad isaga laftarkiisa haddaad sawirtid sawcaynkaa maaha siduu shakligiisu yahay sawcaynkaa maaha sawcaynkaa maaha waa xasad cad bay yidhahdeen waaba xasadkii bay yidhahdeen adeer naga daaye ya dadka daatooyinka fasira iska dhaaf dee gurigana waxbay ku macnaynayaan markaas gurigiina kelmad buu noqday odhanayaane almuhim waxaynu dooneynaa kelmaddu waa qowl qowlna waxaa la yidhaha lafdi macno leh lafdiguna waa sawdka xuruufta sameeyo weeyaan lafdigu waa maxay sawdka xuruufta sameeya macno leh aniga haddaad isoo eegtide haddaba lafdi ma ihi xuruuf madihi dee xuruuf anigu madihi xuruufba balgidaarkan sii eeg sabuuraddan bal sii eeg mikrofonkan bal soo eeg kitaabkan bal soo eeg waxaasoo dhani ma wada lafdi ba maya maxaa sababay sanqadh bayna lahaynba sanqadha waxaad ka sheekaysaa bilaa xuruufta ah sanqadh bilaa xuruufti soo ma jirto way jirtaa haddaan iminka sidaa idhaa ka war sow dhawaaq ma maqlaysid dhawaaqaasi ma ma ma lafdi ba maaha lafdi oo maxaa sababay sanqadh wuu leeyahay hee xuruuftii baa ka maqan sanqadha iyo xuruuftu hadday marmar isku yimaadiin shimbiraha codkooda oo kale marmar baad xaraf xaraf ka dhadhaminaysaa markay ku dhawaaqaan laakiin kalxama kama soo boodayo dee almuhim waxaynu fahmaynaa waxa lafdiga la yidhaha sidaba af carabiga waa waxa saddex shardi laga helo marka hore sawd ha ahaado marka labaadna xuruuf ha yeesho marka saddexaadna kalxamaha ka soo boodo marka saddexaadna kalxamaha ka soo boodo almuhim qawlku waa lafdigii haddaba ad taqaaneen lafdigii wuxuu la dheer yahay lafdi macnale lafdi muhmala ayaa kaa hadhay waxaa jira lafdi bimacnaa sawd xuruuf leh oo kalxamaha ka soo baxay oon haddana macno lahayn baa jira bal imika zayd xagga dambe kaga tag zayd markaad tidhahdid macno muu samaynaya waa maqluubu zayd macno ma samaynayo sidaa darteed miyuu noqonayaa lafdi ha waa lafdi maadaama xuruufti iyo sawdki iyo kalxamiba uu kasoo booday laakiin qowl maaha qowlku waa lafdiga macnaha le weeyaan lafdi macno samaynaya ayaa qowl la yidhahdaa alkalimatu qawlun waa lafdi macno samaynaya ayaa qowl la yidhahdaa qowl mufradun mufradka marka la macnaynayo falsafadu waxay yidhahdeen maa laa yadullu juz'uhu calaa juz'i macnaah waa waxa qaybtii qayb macnaha kamida ayna kutusaynin sheekani wuxuu qaatay qawlka falsafada oo caynkaasa waxaa macnaa mufrada loo dejiyey bay rag badanna yidhahdeen iska dhaaf almuhim waxaa mufrad la yidhaha kolkaad mufrad doonaysid waxa weeyaan buu ku yidhi waxa magacan jus kamid ahi uuna kutusaynin macnihiisa jus kamid ah iminka hadda bal soo eeg magacayga maxamed maxamed sow aniga laima yidhaha marka saa iisoo eegtid maxamed ma madaxayga unba mise waa gebigaygaba soo gebigayga maaha dhammaantay baa maxamed la yidhaha haddaba magaca muxameda miimku wuxuu kutusinayaa qacanta miyaad odhan xaaduna waxay kutusinaysaa dhexdii miyaad odhan may maxamed isagoo wada socdaa unbuu shaksigan magacu yahay akhi mufradku waa maa laa yadullu juz'uhu calaa juz'i macnaha magaca xuruufta ka midka ihi macnaha magacani uu lahaa qayb kamida markayna kutusaynin ee magacoo wada jira oo macnuhu wada jira kutusayo waxa kaa hadhay cabdilaahi oo kale cabdilaahi addoonkii ilahay mufrad maaha maxaa sababay dee cabdiguna addoon buu kutusaya allahna rabbigii abuurtay buu kutusaya macnihii midiba qayb buu kutusinaya laakiin cabdi keliya haddaad soo qaadatid waa mufrad allah keliya haddaad soo qaadatidna waa mufrad محمد كليه هداد سوق هذا تدنا ومفرد هداد تجاهد هذا محمد مفرد معها واي هذا بنا معناه كتوسنة محمد بنا معناه كتوسنة إياه الكلمة كلمة قول مركك كوباد وقول مفرد هدنا مفرد وقول مفرد أي كلمة لله قول كوحي إنه ندي لفظة معنى صنايا مفرد كان وحي إنه ندي ووحى حروفتي سقيب كمده معنيه سبتكي أين كتوسنة eh isagoo wada socda macnuhoo wada socda uu ku tusinayo saasaa mufrad la yidhaha iminka haddaad dib igu eegtid cabdillaahi iyo cabdirazaaq iyo cabdulfataax iyo mufrad maaha iyagu mufrad maaha maxaa sababay dee macnahoogii baa xuruuf magacoogii baa laba kala noqonaya laba macno ku kala tusinaya laakiin yuusuf iyo axmed iyo cali iyo cismaan iyo xariiri iyo waxaasoo dhan waxa wey wada mufrad weeyaan ama nisba ha kuu gashaamaayana kuu gudin matnigii yara waa intaa bal hadda sheekhaa sharxaya aan dhegaysano shiinka aada arkaysid sharxii buu ka taagan yahay waa ramzi sharax buu ku ishaaraya tuطlaqu lkalimatu kelmadda waa la iطlaaqaa fi lugati lugada carabiga cala aljumali اlmufiida jumlooyin wax faa'iideeyaa lagu iطlaaqaa kelmad markaad aragtid jumlo wax faa'iideeyaa luqada lagu iطlaaqaa laakiin waa majaaz bay yidhahdeen xagga balaaqada waxaa ka mid a aayadda qur'aanka ka qowlihi tacaala alla qowlkiisaa ka mid a kallaa inahaa iyadu kelimatun waa kelimad huwa qaa'iluhaa uu iska yidhi waa hadal iska yidhi iyo kadaa baa la odhanaya maxaa ka horreeyey marka adduunkan layska laabo ama layska duubo qof kastana iilka lagu hubsado wuxuu shaqaystayna uu halkaa kula kulmo ayuu alle ku dacwoonayaa subxaanahu wa tacaala nin kasta oo camal xun adduunkii kala soo hoyday markaasuu odhanaya rabi irjicuunii lacalii acmalu saalixan fii ma tarakt rabi irjicuunii lacalii acmalu saalixan fii ma tarakt rabbiya rabbi rabbiyow buu odhanayaa irjicuunii iceliya rabbiyow iceliya lacalii waxaan filanayaa acmal inaan soo sameeyo saalixan camal wanaagsan fii ma taraktu wixii adduunkan kaga imid sacyigaygii hore waan bedelayaa asxaabtaydii waan ka leexanayaa dariiqii aan horay u hayay waan ka baydhayaa al ilaahayow daacadaada ayaan u tafaruqayaaye ilaahu dib ii celi buu odhanaya wuxuu arkayaa umuurta wada dhabta ah ee wada xaqiiqda ah wuxuu oga wuxuu ogaanayaa uu si hubaala u ogaanayaa xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ninka ninka mu'minkii ihi ee muwaxidkii ihi hadduu og yahay ilaahay cadhadiisa iyo cuquubadiisa iyo wuxuu wuxuu kaafiriinta u diyaariyey inta ay la-eg yihiin janno ma rajeeyeen marnaba ninka gaalka ihi hadduu og yahay ilaahay wuxuu mu'miniinta u diyaariyey oo naxar ama ilaahay naxariistiisu intay la eg tahay marnaba isna kama quusteen alla alla raxmadiisa subxaanahu wa tacaala markuu cadaabka arko ee malaa'igtu ay soo kaxayso ee lagu markhaati furo ee dembigiisii uu dafiri kari waayo waa khatar waa maalin khatar ee ma ogta ma inuu dembigiisii dafiri karayaad moodeysaa rabirjicuunii lacallii acmalu saalixan ilaahay baa le وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ضفر بو شرنيا لكن سي وحبه مسؤول توبيا كوغو ليسن ما يينو ضفرو ملك جبا صوك حينيا قلت إلهي سبحانه وتعالى وعلم الخبير وكل على مركز عمل كان قبانا يسو عمل كان قبانا يسو مركز ونكو طالع أنا يوانا كل سعدا إلهي علم دي سي وحكما حكمين أنا كوغا إلهي كما أرنا يو عدالتي سو موشنا يا محكمة بالبوكين يا xaakimku ku odhan maayo anaa ku ogaaye waa lagu aamusayaayo waxaa la odhanaya hayo arbabintan dembiga ha lagu oogo malagii baa soo dhaqaaqaya labadii malag ee halkan waxaa intaa ka daran mataqaana alla adigoo afar bilood waxaan dhanayn jooga jiray oo caloosha ku jiray ayaa lagaa qoray oo kitaab idiluu lagaa diyaariya jiro looxul maxfuuda bal diiwaankiisii hala eego lama odhanayo diiwaankii halkan uu yaallaa moogta cilmigii ilaahayna halkan uu yaallaa waxaa la odhanayaa bal ninkan kiiskii ha lagu caddeeyo labadii malag baa soo imanaya raqiib iyo catiid baa meesha imanaya raqiib iyo catiid haadaa maa ladaya catiid allow anuu ninkan waxaasan ka soo qoray buu dee odhanaya malagii wax ka qorayey malagii wax ka diyaariyey haadaa maa ladaya catiid ninkii diiwaankan kasoo qoray wakaaya bal hala eego markaasuu odhanaya malagu anuunbuba ha aniga unbuba didigu yahay ilaahu miyaad ii qabanaysaa kan horaa nuuxa lagu leeyay ya ha ii qabanin wakana alinsaanu akar shayin jadala alluu leeyahay ha ii qabanin malagiibuu dafirayaa moogti lawxulmaxfuudkiibuu diidan yahay wuxuu diidan yahay cilmigii ilaahay insaanku waa khatar weeyaan maalmihii baa ku markhaati kacayay habeenkii wuu dafiraya ilaahu kuwan anigu waxaan ogolay waxay naftaydu qirato dhulkii baa ku markhaati kacaya saacaddii sanadkii bishii minidkii sikinkii wixii awaba markhaati kacaya ilaahu waxaa asoo dhani kol haddayna naftaydii ahayn col baanu nahoo markhaatigooga ha ma ogoli buu odhanaya allah subxaanahu watacaala xubnihiisii buu ka hadlinaya markuu yidhi anun baa isogol ayay xubnuhu ku markhaati kacayaan markaasuu odhanaya lima shahidtum calayna maxaad noogu markhaati kacdeen qaaluu antaqana allahu aladi antaqa kula shay ilaahay baa naga hadliyey ma naga hadalay buu odhanaya idinkun baba idin difaacaya buu isna odhanaya waa ka naftiisii buu iminka kusoo noqday arrinku markuu caynkaa u dhaco uu qofku dhibkaa ogaado ayuu kan odhanaya rabbi ya rabbi rabbiyow irjicuunii iceliya lacallii waxaan filanaya acmalu inaan soo sameeyo saalixan wanaag fiimaa taragtu waxaan ka imid alla muxuu yidhi uu ka dambeysiyey jawaab maxaa looga dhigay markuu alla beryo ilaahu dib ii celiyo adduunkii mar labaad igu celilay buu yidhi kallaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa waa hadal uu iska yidhi uun camal wanaagsan baan soo qabantaa ama maqlaysaa waxba ha ka dhegaysanin ilaahay subxaanahu watacaala waa caliimu lkhabiir haddii dib loo soo celin lahaa halkii unbu ka miisi lahaa waayo aayad kale ayuu alla ku leeyahay walaw ruduuhu lacaaduu limaa nuhuu canhu haddii adduunkii dib loogu soo saari lahaa halkii ay marayeen unbuu mari lahaa bal adigu dib iskugu fiirso waxaa markhaati u ah aayaddan waxaad aad iyo aad macnaheegu kugu sii caddaanaya maalintaad yar xanuunsatid maalintuu xanuun kugu yimaad eed istidhaahid malaha xaggii loo badnaa baad u egaatay ilaahay baad ballama la gelaysaa allah haddaad xanuunkaa iga caafido saasaan samayn saasaan samayn intaasoo cibaadaan qabanin waxaasaan samayn maalin alla maalintaad bogsataa kuugu dambaynaya ballankii waxaa kuugu soo xigaya inaad ballantii xasuusatid xanuunka labaad xanuunka labaad baad dib u xasuusanaysa ad odhanaysa wararta alla maxaad ballan la gashay aayaddaa qur-aanka ah qofku aan carabiga garanaynin wuxuus odhanayaa rabbi irjicnii muu yidhaahdo rabbi irjicnii qofka markaad lahadlaysid irjicnii sooma tidhaahdo keliya jamacana irjicuunii rabbi yaa rabbi rabbi ow irjicuunii iceliya iceli inuu yidhahdo hayda moogta iceliya rabbi irjicuunii iceliya wowgaa waawu tacdiim ba la yidhaha waawu tacdiim maaha waawuljamaacadii ad taqaanee caadiga ahayd waa waawu ta waa waawuljamaacadii uun laakiin macna ahaan waawu tacdiim ba la yidhahdaayo ilaahay baa lagu tacdiimiyaa subxaanahu watacaala ilaahay alla ayaa lagu tacdiimiyaa sidii ninka kale shaacirka carbedo uu odhan jiray alaa farxamuuni ya ilaaha muxammadin fain lam akun ahlan faanta lahu ahluun in alla baryi yaqaana ayaa hadlaya ilaahay buu sida loo baryo garanaya markaasuu leeyahay alaa farxamuuni ii naxariista buu leeyahay ya ilaaha muxammadin nebi maxamed ilaahiisiiyow ii naxariista fain lam akun ahlan haddaana naxariista anigu ehel u ahayn oo nin xunahay fa anta lahu ahlun adiga ayaa allow ehel u ah inaad iskaga kii dembi dhaafto inaad fadligaaga iskaga kii cafido adaa ahli u ah ee iskaga kii dhaaf buu leeyahay alaa farxamuuni alaa farxamnii male alaa farxamuuni yaa ilaaha muxammadi waa waaw ljamaaca laakiin waaw tacdiim baa loo adeegsadaa mufasiriinta barkood waxay idhahdeen ninku irjicnii irjicnii irjicnii buu ku celceliyey markaasaa jamac oo kale looga dhigay rabbi irjicuunii rabbi irjicuunii malaa'igtii buu la hadlayaa halkan horena rabbi halka dambena cidda uu celiyo leeya waa malaa'igtii ragga barkoodna yidhahdeen almuhim waxaa ka fudud alluu la hadlayaa sida rabbida ka muuqata yaa rabbi wowna waa waawu tacdiim rabbi yaa rabbi rabbi ow irjicuunii isoo celiya lacallii acmalu saalixan waxaan filanayaa inaan saalix soo sameeyo fiimaa taraktu kallaa inahaa kalimatun huwa qaa'iluha waxaan u jeednaa kelimatunta inahaa kelima maxaa kelmada muxuu ilaahay waa kelmad leeyahay hadalkaa dheer ee rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan fiimaa taraktu waa imise jumlo rabbi waa jumlo irjicuuniina waa jumlo labaad lacallii acmalu saalixan waa jumlo saddexaad fiimaa taraktu waa jumlo afraad afartaa jumlo ee meesha wada yaalla shan jumloy noqon karaan haddaad acmaluna gaar ka dhigatide afartaa jumlo ama shantaa jumlo ee meesha wada yaal ayuu ilaahay kelmad ku tilmaamay haddaba kelmadu mufrad bay ahaan jirtay waynaga lahayn waa mufrad cabdillahi kelmad maaha waynagii lahayn ilaahayna intaasoo dhan buu kelmad ku tilmaamay waa luqada isdilaaxana kelmad waxaa la yidhaha wixii aynu horay u fasirnay waa magaca kelidiya luqadana kelmad waxaa la yidhaha xataa kalaam badan waa majaaz waa kii nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay ninkii labiid bin rabiic labiid ninkii la odhan jiray khatarta ahaa waa nin shaacira oo jaahiliya sow labiid garan maysiin waa shucaradii jaahiliga ayuu ku jiray labiid wuxuu ahaa xataa jaahiliga xataa intaan nebiga lasoo dirin nin dabcigiisu iskaga iilanayo xagga diinta ayuu ahaa xagga diinta ayuu iskaga iilan jiray dabci ahaan buu ugu iilan jiray ninkaas labiid bin rabiica markii nebiga lasoo diray calayhi salaatu wasalaam waa islaamay raggii koobaade xagga hore ka islaamuu noqday waxay tilmaamaan gabaygana waa joojiyey labiid bin rabiica xaafid alqur'aan buu noqday intaa kadib qur'aanka ilaahay kitaabka ilaahay ayuu xifdiyey oo xaafid buu noqday gabaygiisii waxaa ka mid ahaa nebigu siduu tilmaamay xadiidka bukhaariga ku qoran asdaqu kalimatin qaalaha shaacir kalimatu labiid kelmad waxa ugu bu- ugu run badan uu nin gabayaa ihi ku hadlo labiid kelmadiisii muxuu labiid yidhi labiid muxuu yidhi alaa kullu shayin maa khala llaaha baailuun wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'iluun gabaygaa wuxuu tirinayay markii nucmaan bin lmundir uu baroordiiqda u sameynayay rafiici nucmaan bay ahayd nucmaan bin lmundir boqorkii la garanayo ayuu baroordiiq ugu sameynayey gabayga uu soo wado waxaa kamid ahaa wasaufa wasaufa wakulu unaasin saufa tadkhulu baynahum duwayhiyatun tasfaru minha alanaamilu in kasta noolow cumri kasta jir wakti kasta tan ku qaado wuxuu ku leeyahay marley waxaa kuu dambaysa balaayo xubnahaasi ay guruud kula noqonayaan balaayo xubnahaasi ay guruud kula noqonayaan baa kuu dambaysa waxaa laga yaabaa qofkaad jeclayd inankaad jeclayd iyo waalidkaad jeclayd inuu mawlidin kala kaxeeyo wa kullu unaasin sawfa tadkhulu baynahum dadka waxaa kala kaxeeyo soo kala dhex geli doona duwayhiyatun musiibo tasfaru minha alanaamilu xubnuhu ay guruud la noqonayaan buu leeyahay gabaygaa markuu soo waday buu yidhi alaa kullu shayin maa khala allaha bailun wax kaste oo alla ka soo hadhay subxaanahu watacaala baail buu noqonaya u baaba'aya baailkaasi waa baaba baail buu noqonaya waa daahid uu tegayaa weeyaan wuxuu la macno yahay aayaddii qur'aanka ahayd kullu shayin haalikun ilaa wajah shay kasta waa halaagsamayaayo baail buu baaba'ayaa ilaa ilaahay mooyaane subxaanahu watacaala daatada ilaahay mooyaane wax kastaaba waa tegayaayo waa baaba'aya imaam albukhaari markuu fasirayey aayadda qur'aanka ah kullu shayin haalikun ilaa wajah ilaahay wejigiisa unbaa baaqiya odhan mayside daatadiisii oo dhan ayaa baaqiya subxaanahu watacaala waa sida bukhaarigu uu ku fasiray waxaynu doonaynaa haddaba inaynu xadiidkaana ka faa'iidaysano asdaqu kelimatin qaalaha shaacir markuu nebigu yidhi kelmad waxa ugu run badan kelmad maxaa looga jeedaa gabay idil weeyaan waa dayd idil buu nebigu kelmad leeyahay kolkaa xadiidkaasi muxuu ku soo baxay dhinacii luqada weeyaan oo kelmada luqada waxaa loo yaqaanaa hadal badaan kalaamkaa kelmad laiska yidhaha kalaam idil ama toban kalaam baad kelmad odhanaysaa sidaan aayaddan qur-aankaa ka faa'iidaysanayno kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluha waayo kelmadda waxaa lagu tilmaamayaa waa hadaladii ninkaasi abriyey oo kalaam badan ah bay kamid tahay fabirjicuunii lacali acmalu saalixan fiima tarakt nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay asdaqu kalimatin qaalaha shaacir waa baydid calaa kulli shayin maa khala allaha baailuun wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilu nimco kastaana way baaba'aysaa shaki la'aan nimco joogaysaa ma jirto culimadu shaki waxay geliyaan hadal wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilu nimco kastaa way baabi'i akhi nimco kastaa way baabi'i marka la leeyahay waxaa la ogyahay jannadu inay nimco tahay weligeedna ay baaqi noqonayso ayna baaba'aynin waa nimco aan baaba'aynin jannadu kolkaa waxay idhaahdeen ragga barhkood baa yidhi war malaha intuuna islaamin buu baydkan tiriye laakiin raggaasi rag fahmay maaha hadalka kalaamka carbeedba ragga odhanaya qabla islaamihii buu tiriye waxaa ka fiican waktigu dooniba ha tiriye in dhinacaa loogu xambaaro waxaa ka fiican adduun buu ka hadlaye nimcadan uu sheegayaaba waa nimcadii adduunka inaad tidhaahdin nimcada adduunku shaki la-aan way baaba'aysaa nimcada baaqiga ihina ta aakhare ayay noqonaysaa ta aakharuun baa joogaysa oo oo baaqi noqonaysa oo jannada ah jannada unbaa baaqi ah nimcadan uu ka hadlayuu leeyahay wa kullu naciimin laa maxaalata zaa'ilu nimcada baaba'aysa waa nimcadii xaggee waa nimcadii adduunyada weeyaan kolka inaad gelisid shakiba maaha ood jannadii xagguu geeyo aad istidhaahdid taa maaha labiid waa waxa weeye gabayaagii runtii waxaa lagu tiriyaa shucaraa uljaahili baa lagu tiriyaa mukhadramiinta kamid maaha raggii ruugcadaadiga ahaa ee lagu tilmaamo inay laba satradood ka wada gebyi jireen kuma jiro ragga la da-da ah de waxaa lagu tiriyaa mukhadramiinta lagu tiriyaa sababtu waxa weeye gabaygu isagu joojiyey markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu islaamay kadib gabay ma tirinin ba ragga barkood hal beyd u tiriyey bay idhahdeen oo beydkiina kan u ahaa ragga barkoodna beyd kalay sheegaan qoloba waxbay tilmaamaan sidaad og tahay nebigu si gaara dee uguma diidin oo gabayga iska daa ma odhan waayo khansaa u timid oo islaamtay nebigu gabayga sii wad buu yidhi hortiisa markay gabayga ka tirinaysay kacab ibnu zuhayr baa nebiga u yimid oo hortiisa gabay ka tiriyey nebigu macawistiisiibuu u furay ayuu siiyey uu hadiyad uga dhigay tiisi burdadii waa dareemika waxaad garanaysaa xasaan binu saabit baa meesha jooga oo gabyaya uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam magacaaga malaku jibriil baa nimankii inaga difaac nebigaale meel una waranku gaadhaynin buu gabaygu gaalada ka gaadhaa buu nebigu leeyahay halkan waxaa taagan cabdullahi ibnu rawaxa ayaa taagan cabdullahi ibnu rawaxa shaacirkii khatarta ahaa ayaa taagan isna difaacaya muqadasaadka islaamiga ah nebiga iyo asxaabtiisa difaacaya rag badan baa jiray runtii oo markii ay islaameen gabigooga sii watay تطلق وحا لغو إطلاقا الكلمة كلمة في اللغة حد لغة على الجمل جملوين كالمفيدة والسائلية كقوله تعالى ألا قول في سبب ويان كلا كدا إنها كلمة وكلمة هو قائلها وسكيري إشارة وحلا إشارة يا أيها كلمة لغو إشارة يا إلى قوله رب قول كيسا ربي يا ربي ويرجعوني سوعليا لعلي وحن فلانا يا أعملنا صنيا صالحا وناك فيما تركت وحن دونك كغائم ذلك وفي الاصطلاح واللقضية ممتع وفي الاصطلاح اصطلاح أمريكا اللي يمادنا على القول بقى لقول إطلاق المفرد المفرد كا ووحي كلمة لقوي نوبو شيء على القول المفرد بقى كلمة اللي والمراد واحد لو جينا بالقول قول قال لفظ لفظ أداء الكتسنة على معنى معنى لفظ معناها لا أي قول لي هذا كالرجل وفرس ويان ولفظ معناه كتسنة والمراد باللفظ اللفظ واحد لو جينا الصوت صوت على المشتمل في على بعض الحروف حروف كي بركود سواء واحد يسكن إذا دل كتس على معنى معنى كالزيت أو لم يدل أما كما تسين كزيد مغلوب زيد زيد ولا قلبي ويانا لفظ جوا وحى حروف يا صوت إياه كرحمه كصاد حود سكا أما معنى هلا هذا سيد الزيد أما معنى يورا لهاني سيد الزيد ذو كله قول كروا لفظ جا معنى هلا قول قال لفظ يا قول مكاع عن سنة دين نسبة يدنا وقد تبين وحى عدالي أن كل قول قول كستاب اللفظ اللفظ دين يهي ولا ينعكس عكس بسمكير أيوه هل كان ميزان بالي جاي وفلسفه كلمة داتي وكلمتها ugu badan filsafadu raacaan waqad tabayana anna kulla qawlin lafdun walaa yancakis waxa cadaalay buu ku yidhi qowl kasta inuu maxay yahay lafdi cagsigiisa ma jiro cagsigiisa ma jiro maxaa tidhaahdeen maxaa caamsan baa tidhahdeen lafdi iyo qowl ma qowl baa caamsan baa tidhahdeen midkee macno badan ma qowl waa khaldanteen lafdigaa macno badan war waxaan ku yidhi lafdigu waa xuruufta macno eeg xuruufta sanqadha leh فالحمها كصباح وحروف عين كاسة أما معناها لهذا أما معنيوها لهاني قولكنا وحروف عين كاسة إلا كي معناها أم له قولك لفظ قمونا لديرين قولك انت بلا معناها قيبت بلا معنيه إيه سو لفظ ماها قول سميت عين قولك استابها دبوا لفظ لفظ كستاسي قول ماها بلان تسيو وحا فلسفة لو يقانا كلمة وحا لو يقانا والغا يابا هذا دركين كون فلسفة وحكا قري وحيو يقاني عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص من وجه هذا عموم وخصوص من وجه الفلسفه كو اركين وكلمتنا وكله انت صارك سيو رج يا ضب من كي عام سن كلها تاعي رج يا ضب اك رج يا ضب من كي عام سن كل كان كولا ده ضب عام سن واي رج اور داني وا maxay waa dad laakiin dad oo dhani hee rag maaha oo dadku muxuu rag la dheer yahay dumarka admuna dumarka la dheerayn haddaba lafdi iyo qowl caynkaasay isku yihiin lafdi iyo qowl markaad isberber dhigaysid waa caynka waayo qowl oo dhani waa lafdi laakiin lafdi oo dhani qowl maaha bal fasirkoogana eegoo lafdigu waxa weeye sawdka kalxamaha ka soo baxaan ku yidhi ee xuruufta leh soo intaa maadan fahmin adu waa lafdiga iska dheh amaa lafdiga amaa macna leh amaa aan macno lahayn sow laba maaha qayb macno leh iyo qayb aan macno lahayn sow intaba lafdi lama yidhaah qowlkuna waa lafdiga qaybta macnaha le un qawlku waa maxay baynu nidhi kolkaa lafdigu waa laba qayboode labada qayboodba lafdi waa la wada yidhaah qayb macnale iyo qayb aan macno lahayn qaybta macnaha le keliya ayaa qawla qaybta macnaha le iyo qaybtaan macnaha lahaynna lafdi waa la wada yidhaah kolka waxaad ogtahay lafdigu wuxuu qowlka la dheer yahay qaybta bilaa macnaha ah waa rag iyo dad oo kale tusaalaha aan ku siiyo kale weeyaan waayo dadku waa laba qaybood rag iyo dumar ragguna dee waa ragun markaad isberber dhigtid dadku wuxuu ragga la dheeraanayaa dumarka soo caynkaa maaha haddaba rag oo dhani waa dad laakiin dad oo dhani rag maaha tusaale kalean ku siiyaa miya ya waa waadix soo maaha adigu isagu ma keeni karaysid toban tusaale oo caynkaas oo kale ah way la tahay inaad keeni karaysid waa xoolo iyo noole xoolo iyo hee noole iminka xoolo iyo noole kee caamsan noolaha caamsan ya lafdi iyo qawlkeebaa iminka xoolahoo kale halkiisa ah qawlka noolahoo kale halkiisana yaa ah dee lafdiga ayaa ah waad fahmaysa iminka geedka inaga hor yaalla ma- magaciisa maxaa la yidhaha geedka ma- magaciisa maxaa la yidhaha ya m- miri miri baa la yidhaha soo maaha mise miramiri adigu midkay tahayba miri miri markaad idhaahdid geed iyo miri miri midkee badan midkee caamsan geed iyo miri miri ah mid geed iyo miri miri midkee caamsan geed sow maaha miri miri oo dhani waa maxay laakiin geed oo dhani hee miri miri ma waa caynkaa weeyaan waad fahmaysaa baan umalaynaya waa kelmad falsafaa weeyaan loona yaqaano magaceega marka falsafada la tago cumuuman wa khusuusun min wajhin ba la yidhaha cumuuman wa khusuusun min wajhin waqad tabayana waxaa kuu caddaaday ana kula qawlin qawl oo dhaniba lafdun lafdi inuu yahay qawl oo dhani waa maxay walaa yancakis cagsiguse ma jiro oo lafdi oo dhani qawl maaha lafdi oo dhani hee qawl maaha laakiin qawl oo dhani lafdi weeyaan akhi haddaan halkaa yar taabano nisbadaa cumuuman wa khusuusun min wajhin la yidhaha waxaa ka hoos baxda nisbe kale oo la yidhaha cumuuman wa khusuusun bililaaq cumuuman wa khusuusun bililaaq halka min wejhina unbaa bililaaq la yidhaha nisbadaa falsafadu waxay yidhahdeen ma taqaanaa cumuuman wa khusuusun bililaaq nisbada loo yaqaan nisbadaasi waxa weeyaan cinda alfalaasifa labada shay inay meel iskugu yimaadiin shay bay iskugu yimaadeen sow shay iskugumay niman shaygaa ay iskugu yimaadeen ayaa ka dhaxeeya oo kana magacaa u leey kana magacaa u leey labada shay haddana mid kastaaba meel buu la keliyoobay mid kastaa muxuu la keliyoobay baynu nidhi meel buu la keliyoobay mid kastaaba meel buu la keliyoobay iminka tusaale ahaan muxuu noqonayaa cumuumun wa khusuusun min wejhin bilitlaaq baan doonaya cumuumun wa khusuusun bilitlaaq haddaynu doonayno laba shay oo meel iskugu yimid oo midkoodba uu meel la keliyoobay waxay noqonaysaa tusaale ahaan oo kale wuxuu noqonayaa may rag iyo dumar oo kale tabaayun baa ka dhexeeya nisbada falsafadu ay yidhahdeen waa tabaayun nisbe taba tabaayun so umaydaana rag kitaabta tabaayunkani waa falsafa waa kelmad falsafaa weeyaan waxay u yaqaaniin tabaayun baa jira wuxuu noqonayaa markaan cumuuman wa khusuusun bilitlaaq leenahay ee midkoodba intay meel iskugu yimaadiin haddana mid kastaaba uu meel la keliyoobayo oo ka kale kala keliyoobayo iminka waxaa tidhi tusaale ahaan carabi iyo afrikaan ama waxaa tidhi tusaale ahaan midabadaba haddaad soo qaadatid midabka ma carabi iyo afrikaan ba ku dayso waxaa dhici kara qof carabiya iyo qof afrikaana markaad labadaa midab isberber dhigtid labadaa midab markaad isberber dhigtid inay meel ku midoobaan ay meelaha bedhkood iskugu yimaadiin ood aragtid qofkii oo madow isagoo haddana caraba madowgii buu qaadanaya afrikaanka waxaa dhici karta kii afrikaanka ahaana inuu dariiqiisii ka baxo oo isagoo afrikaan ahaa inuu caddaado oo carab carab oo kale uu noqdo iyaduna way dhacdaa adigu cumuuman wa khusuusun bilitlaaq markay leeyihiin waa laba shay oo meel iskugu yimid oo midkood haddana mid kastaaba ka kale uu wax kala keliyoobay wax ka kale ahayn uu qaatay kelmaddaa sharxeegu mar lay weynoo iman doonaa baa filayaa oo nisbooyinka uu laga yaabaa inuu inoo keeni doono insha allah walmuraadu bilmufrad mufrad waxaa looga jeedaa maa laa yadullu juz'uhu waxa qaybtiisu ayna kutusayn calaa juz'i macnaahu macnihiisa qaybtiisa wadalika walmuraadu bilmufrad waxaa looga jeedaa ما لا يدل جزئه جزء سبوح نكتسين على جزء معناه وذلك نحو زيد فإن أجزاؤه أجزاء وهي الزاي والياء والدال وصدح راسه إذا أفردت مركة قار لوكا لقار قاضه لا تدل على شيء شيء كما تستر oo mima yadulu calayhi wuxuu ku tusinayey ah mima yadulu huwa calayhi wuxuu ku tusinayay bikhaw- bikhilaafi qawlika hulaamu zayd faina kulan oo min juz'ayhi labadiisa juz ah wahuma algulaam iyo wazayd weeyaane daalun wuxuu ku tusinaya calaa juz'i macnaah fahaadaa yusama kaa waxaa lagu magacaabaa murakaban baa la yidhaahdaa hulaamu zayd oo kale laa mufradan lama yidhaah فإن قلت هذا خلاف لما اشترطت في الكلمة الوضعة وسؤال أدوني هل كان يكسب إن شاء الله هل كان يجوز